أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen talaadaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah maamulka ashaadaladirirka ah ee loogu yeero jubbaland oo yeeshay madaxweynayaal kala duwan axmed madoobe oo maanta mar kale isdoortay iyo siyaasiyiin kula dheggan kursiga kooxda riddada soomaaliya oo maleeshiyaad fara badan ku daadguuraysa jasiiradda kudhaa siyaasado iska soo horjeeda oo si weyn uga taagan kismaayo wararkii ugu dambeeya iyo halka uu xaalka marayo falanqayn ayaad caawa barnaamijka uga bogan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee kataa'ib oo caawa baahiyey qaybta tobanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri jamaacada nusratul islaam oo cagta marisay saldhigga ku yaalla burkina faso sidoo kale faafreebka waxaan caawa idinkugu hayaa siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo maamulka ashaadaladirirka puntland oo bogaadiyey dib u doorashada axmed madoobe iyagoo ku digta xasan gurguurte waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa wilaayada islaamiga ah ee bokool oo deegaan hoostega degmada xudur ka hirgelisay madaraso si toosa u hoostegi doonta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadaasi mas-uuliyiin iyo salaadiin ka qaybgasha xafladda furitaanka faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobbadaasi wixii nagu soo kordha iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toosna uga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheenna kale ay nagala socon karaan aaladdan internetka ku leenahay ee laifstreamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشر الدين ضياء waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxaa uu noqonayaa maamulka ashaadaladirirka ah ee loogu yeero jubbaland ayaa yeeshay madaxweyneyaal kala duwan xilli axmed madoobe uu mar kale isdoortay iyo siyaasiyiin ku dheggan kursigiisa maanta magaalada kismaayo waxaa mar kale isku caleema saaray mursad axmed madoobe hogaamiyaha maamulka ashaadaladirirka ah ee jubbaland xilli xiisada culus ay ka jireen magaaladaasi marka hore aan dhegaysano mursad axmed madoobe hadalkii maanta uu ka jeediyey magaalada kismaayo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka dowladda jubbaland ee baarlamaankii saddexaad doorashada ay sameeyeen iyo codayntu siday u dhacday waxaan mar labaad u mahadcelinayaa saaxiibbaday musharaxiintii i garab fadhiyey oo iyaguna natiijadana aqbalay si fiicanna hawshaasi ay noogu so xalay sidoo kale waxaa warbaahinta kula hadlay magaalada kismaayo mursad lagu magacaabo maxamed cabdinuur kilaas kaas oo sheegtay inuu yahay hogaamiyaha maamulka ashaadaladirirka ah ee jubbaland islamarkaana ay doorteen xubno ka tirsan golaha dawaaqiidda ee maamulkaasi waxaan rabaa meeshan inaan maanta ka sheego anigoo ah maxamed cabdinuur kilaas in la ii doortay madaxweynaha jubbaland labada kun iyo labaatan iyo afarta ilaa labada kun iyo labaatan iyo sagaalka waxaan u mahad celinayaa baarlamaankii maanta ii doortay in aan noqdo madaxweynaha jubbaland ee hadda shaqayn doono in maanta fadhigeennan uu noqday kii ugu wanaagsanaa ugu taya fiicnaa ee ugu waxtar badnaa anigu waxaan ka mid ahaa musharaxiintii ka tartamaysay ama doonaysa inay u tartamta xilka jubbaland nasiib wanaag aniga ayaa ku soo baxay kadib markii la arkay howlihii howl waxqabadkeygii hore ee aan ka soo qabtay dowladdan iyo waxa hadda qorshihii hadda aan la imaaday si aan wax ugu qabto jubbaland iyo shacabkeeda baarlamaanku wuu ku mahadsan yahay waxaan fariin ka wadaa dowladda federaalka ah in ay nagu taageerayso barnaamijkan oo ay doonayso in jubbaland iyo dadkeedaba loo helo xal waaro iyo madaxweyne iyo madaxweyne oo la shaqeeyo dowladda federaalka la shaqeeyo in la helo dadkiisana wax u qaban karo baarlamaanka maanta i doortay howl fiican baad qabateen qofkii idin matari lahaa ayaa doorateen waana waana idinku abaalgudi doonaa idinka iyo shacabka reer jubbalandba sidii hore loogu socon lahaa wax soo saar loo sameyn lahaa amniga loo sugi lahaa waxaa ka sii horeeyey oo sheegtay in hogaamiyaha maamulka shaadaldirirka ah ee jubbaland inuu yahay sheegtay murtad lagu magacaabo eliyas bedel gaboose kaasoo isna sheegtay inuu yahay hogaamiyaha maamulka shaadaldirirka ah ee jubbaland dowladda jubbaland doorashadeedu way dhacday tii maalinka dhaweed dhacday bay ahayd doorashadan kale hadda socotana doorasho ma aha saxna ma aha waana wax uun maaragtay iska rootiin noqday oo saddex iyo toban sannadood in kolba sidaas oo kale wax loo sameeyo ayadoo uun xoog albaabadu xidhan yihiin oo albaabadu go-an yihiin oo jidadka ciidamo tuban yihiin ood moodo meesha meel dagaal iyo balaaya ka socota aad moodo oo dadku tarar iyo cabsi ku nool yihiin waxaan dhihi lahaa dadka tararka iyo cabsidana ha laga daayo doorashada jubbalandna way dhacday isbedelkiina wuu dhacay isbedelka dadka shacabka ee reer jubbaland ha u heeliyaan hay-adaha ammaanka waxaan leeyahay amniga suga dadkana yaan la dhibin midda kale dowladda waa lasoo dhisi doona inta dowladda lasoo dhisaayo hay-adaha dawliga ah waa inay shaqeeyaan oo ay shaqadooda sii wataan si habsami ah waxaana ugu baaqaynaa inay dhammaan habsami u socodka shaqada iyo dalka iyo dadka la ilaaliyo in wixii maaragtay khaldamayna meeshaan balaayana ma soo weeranin israa'iil lama imaanin dowladda jubbaland waxaan leenahay cusub ha guulaysato maamulkeediina mar dhow baa lasoo dhisi doonaa waxaan kale ee laga shaqaynhayo o dhanna wax wax ka jiraan maaha haddaba waxaa isku haya magaalada kismaayo saddexdan hogaamiye oo mid kasta sheeganaya inuu yahay hogaamiyaha maamulka ashaadaladirirka ah ee isugu yeera jubbaland la arki doonay xiisadaha caawa ka taagan magaalada kismaayo maleeshiyaad dhinacyadan kala taageersan oo isku urursanaya xaafadaha magaaladaasi waxaana dhinac kale arrimahan uu ku soo aadayaa xilli maanta diyaarado ay ka degan jasiiradda kudhaa halkaasoo boqolaal maleeshiyaad murtadiin oo ka tirsan kooxda ridada soomaaliya laga dejiyey deegaanadan maanta maleeshiyaadka ay ku daadguraysa kooxda ridada soomaaliya waxaa horey gacanta ugu hayay maleeshiyaadka murtad axmed madoobe dhowr diyaaradood ayaa saaka aroortii hore ilaa baraqnimadii maanta maleeshiyaad ka dejiyey deegaanka raaskambooni ee dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ilowreedyo ayaa sheegay in diyaarado ka duulay garoonka afisyooni ee magaalada muqdisho ay ciidan lagu qiyaasay boqolaal askari ay ka dejiyeen garoon macmal ah oo ku yaala deegaanka raaskambooni kaasoo ay kasoo degi jireen diyaaradaha maandooriyaha qaadka ka keena dalka kenya axmed madoobe ayaa xaqiijiyay in kooxda riddada ay maleeshiyaad ku soo daabushay deegaanka raaskambooni isagoona goodis adag u diray xasan gurguurte iyo madaxda kale ee kooxda riddada soomaaliya maanta waxaa la gaaray in ciidamo lasoo daldalo oo la geeyo raaskambooni oo wiilal soomaaliyeed si laba kun iyo saddexiyo tobanka shalay la ysku laayo laakiin ma dhacayso jubbaland waa jubbaland maamul baa ka taliya maamul baa ka taliya maamulkaasaa mas-uul ka ah lama aqbalayo cidaan ciidanka ahayn oo amnigana faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo arrintan ayaa sare u sii qaadaysa xiisadaha colaadeed ee ka dhex aloosan kooxahan ka wada tirsan murtadiin dabadhilfyada ah wararka ayaa intaasi ku daraya in ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya oo maleeshiyaadka ku sugan duuleedka kismaayo oo daacad u ah isaga amar ku siin doono in ay u dhaqaaqaan dhanka kismaayo waxaana la filayaa in labada dhinac ay ku dagaalamaan deegaano ka tirsan jubbada hoose barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markanne siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo maamulka ashhaadarirka ee puntland ayaa bogaadiyey dib u doorashada axmed madoobe iyagoo ku digtay xasan gurgurte qodobkaas iyo sidoo kale jamaacadda nusratul islaam oo cagta marisay saldhigga ku yaala burkina faso waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga alaab waxaa halkan ka soo jeedayay walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa bartaalka taayb ay ku leedahay aaladda telegramka kataib al khabaariya waxay goor dhow faafisay qeybta tobanaad mashruuca qeybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri ay mujaahidiintu ka sameeyeen degmada salagleh ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana muuqaalkan u soconayaa saddex daqiiqo iyo lix iyo toban sekan waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka guud maraynaa howlgal qaraxa oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada waajid ee wilaayada bakool kaasi oo lagu dhaawacay hal askari oo murtada oo lagu magacaabo saney caliyow bukurow dhaawaciisuna waa mid garaaba sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen xerada w f b ee murtadiintu ay ku leeyihiin degmada garbahari waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo maamulka puntland oo bogaadiyey dib u doorashada axmed madoobe iyagoo ku digtay xasan gurgurte saacado kadib markii uu dagaal oogay axmed madoobe magaalada kismaayo uga dhawaaqay in loo doortay madaxweynaha cusub ee maamulka jubbaland ayaa durbadiiba jawaab celinno kala duwan laga bixiyey inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo mid ka mid ah maamul goboleedyada ayaa si diran u soo dhoweeyey wixii ka dhacay magaalada kismaayo oo ay ku sifeeyeen tallaab horey loo qaaday oo dabraysa dabacyada xasan gurgurte shariif sheekh axmed oo horey usoo noqday madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayaa ahaa siyaasigii ugu horreeyey ee soo dhoweeyey dib u doorashada axmed madoobe shariif ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid fashilinaysa damaca xasan sheikh ee muddokororsiga ah xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii xukuumaddii farmaajo ayaa isna si diran u soo dhoweeyey doorashada axmed madoobe wuxuuna xamse cabdi bare iyo gurgurte uga digay in ay dagaal ka huriyaan jubbada hoose cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah xildhibaan si weyn u mucaarasan villa soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray ku shaaciyey in wixii maanta kismaayo ka dhacay ay dhabarjab weyn ku yihiin xasan sheekh maxamuud culusow doorashada axmed madoobe waxay si rasmi ah usoo afjartay muddo kororsiga villa soomaaliya waa in maamulada kale ay aadaan doorasho ayna raadsadaan sharciyad ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur dhinaca kale maamulka puntland ayaa isna soo dhoweeyey dib u soo laabashada axmed madoobe war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska siciid deni ayaa lagu bogaadiyey doorashada axmed madoobe kooxaha mucaaradka ah ayaa dhammaantood ka wada sinaa sida ay uga soo horjeedaan ajandaha xasan sheekh ee ah doorasho qof iyo cod ah waxayna la safteen nidaamka ka jira magaalada kismaayo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa jamaacada nusratul islaam oo cagta marisay saldhigyo ku yaal burkina faso ciidanka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee halganka jihaadiga kaga jira saaxilka iyo saxaraha afrika ayaa cagta mariyey ilaa afar saldhig oo ku yaal gudaha dalka burkina faso halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshiyada xukuumadda riddada ah ee wagaduugu weerarka koowaad ayaa lagu beegsaday saldhig milatari oo maleeshiyada murtadiinta ah ee burkiiniyiinta ay kaga sugnaayeen tuulada b oo ka tirsan gobolka didogo waxaana halkaas lagu khaarijiyey toddoba-iyo toban askari oo ka tirsanaa maleeshiyada murtadiinta ilaa shan iyo toban qori oo a k afartan iyo toddoba ah afar mooto iyo agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ah ay ciidamada mujaahidiintu ku soo qaniimaysteen howlgalkan barakaysan sida lagu xaqiijiyey bayaan ay faafisay mu-asasada zilaaqa weerarada labaad iyo saddexaad oo ahaa kuwa isxigxigay ayay ciidamada mujaahidiintu ku kala beegsadeen saldhigyo ku yaal tuulooyinka gaadshi iyo bublil ee wada dhaca gobolka tinkodogo waxaana weerarkaas lagu dilay ugu yaraan lix askari lix qori ayaa lagu qanimaystay oo a k afartan iyo toddoba ah hub iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah weerarka ugu dambeeya oo ahaa mid cagta lagu mariyey saldhigga ridada burkina faso ee kombadugu ee dhaca gobolka fadagorma ayaa sababay dhimashada ilaa afar askari oo ka tirsanaa ciidanka burkina faso ciidamada mujaahidiintu waxay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta saldhigga iyaga oo qhaniimaystay ilaa saddex gaari sideed qori oo b k m ah sideed iyo labaatan qori oo a k afartan iyo toddoba ah shan qori oo r b g ah rasaas badan iyo qoryo dhashiika ah ay sidoo kale mujaahidiintu gacanta kusoo dhigeen mu-asasada zalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa faafisay sawirada meydadka qaar ka mid ah askarta lagu dilay howlgalladan silsiladda ah iyo khanaa'imta kala duwan ee lagu soo furtay waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad toban caruur ah oo xanuun ugu geeriyooday muqdisho dadkan oo u badan kuwo ku nool xeryaha qaxootiga ee ku yaal degmada kaxda ayaa waxay u geeriyoodeen xanuun macluul ka dhashay inta la xaqiijiyey ilaa sagaal caruur ah ayaa u dhintay xanuunkan iyadoo in ka badan toban kale ay dhulyaal yihiin halkalele yahay laba kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu maanta warbixino kala duwan ayay faafisay waxaana ka mid ah warbixin ay kaga hadlayso dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka reer khaza ee duqeymaha joogtada ah kala kulmaya maamulka gumaystaha yuhuudda wakaaladdu waxay sheegtay in dadka ku dhaqan marinka khaza ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan taasi oo ay usii dheer tahay rabab xoogan qabow daran iyo xaalad adag kuwaasi oo keenay kuwaasi oo keenay inay biyuhu ku fatahaan teendhooyin ay ku nool yihiin dad badan oo barakacyaal ah waxaanay daadaadkaasu keeneen burbur soo gaaray khaymooyinka ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah halka kuwo qaarna ayba hoyla-aan ka dhigtay sida la wada ogyahay dadka reer khaza ee mustadcafiinta ah waxay ku nool yihiin teendhooyin daciif ah oo aanan u adkeysan karin cimilada adag ee mandiqada ay ku sugan tahay mana haystaan gurmad taasi oo ay usii dheer tahay duqeymaha joogtada ah ee ay kala kulmayaan gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale wakaaladdu maanta faafisay warbixin ay kaga hadlayso horumarada milatari ee ay sameynayaan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka dagaalama saaxilka iyo saxaraha afrika waxayna wakaaladdu qortay warbixin dheer oo ay kaga hadlayso howlgallada waaweyn ee mujaahidiintu ay ka fulinayaan mandiqadaasi kuwaas oo lagu dhabarjibiyey dowladaha saaxilka iyo saxaraha afrika iyo murtasaqada ruushka ee fagner aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd doorasho ku-sheegtii ka dhacday magaalada kismaayo ee mar kale la shaaciyey in lagu doortay murtad axmed madoobe kooxda riddada soomaaliya oo dhaqdhaqaaqa doorashadaasi la socotay ayaa maleeshiya fara badan ku daadguraysay maanta deegaanka raaskambooni ee dhaca gobolka jubbada hoose dhanka kale maamulka jubbaland ayaa eedeymo xoogan usoo jeediyey cabdulaahi shimbir oo ah murtadka ugu magacaaban gobolka gedo cabdulaahi shimbir ayaa la saftay kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtad gurgurte war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxay ugu yeeraan arrimaha gudaha ee maamul goboleedka shaadaladirarka ee jubbaland ayaa lagu sheegay in xilkii laga xayuubiyey cabdulaahi shimbir oo maamulkaasi ugu magacoonaa gobolka gedo waxay ku eedeeyeen in uu ku kacay falal musuq maasuq iyo wax isdabamarin ah uuna luunsaday lacago loogu talagalay gobolka gedo waa sida ay hadalka u dhigeen murtadkan ayaa la saftay kooxda murtad xasan gurgurte dhowaan ayaana isaga iyo wafdi uu la socday laga celiyey inay gudaha u galaan degmada garbaharey ee gobolka gedo xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga hana bashiir caawa waa inaga inta
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qeybihii saddexan waan isla soo gaarna dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suyeyb cabdulaahi aadaad umahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna waxaa la diiwaan geliyey duqeymo kala duwan bashiiroo goobaha duqeymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah mukhayamka jabaaliya beytulaahiya iyo sidoo kale mukhayamka nuseyraad ee bartamaha qidaaca dhaca waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoob ay soo saartay waxay ku sheegteen afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay shahiideen afar iyo labaatan ruux halka ay dhaawacmeen toddobaatan iyo kow kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo afar kun laba boqol soddon iyo shan halka dhaawacyadu ay yihiin boqol afar kun lix boqol soddon iyo lix kale dhanka kale waqooyiga magaalada khaza een si gaaraha baytulaahiya waxaa laga soo sheegayaa dagaalo aad u xoogan oo u dhexeeya muqaawamada iyo ciidanka sahaynada bayaanaad kala duwan oo ay kooxaha waxiskacaabinta soo saareen waxa ay ku sheegeen in ciidamadooda ay dagaalo foolkafool ah kula jiraan cadowga toban askari ayaa waxaa lagu beegsaday guri ay ku sugnaayeen oo ku yaala agaarka masjidka dayba ee bartamaha baytulaahiya dhaca waxayna muqaawamadu sheegeen in tobankaas askari dhammaantood dhimasho iyo dhaawac ay noqdeen waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo wilaayada islaamiga ee bakool wilaayada islaamigaha ee bakool ayaa deegaanka dudumaale ee hoostaga degmada xudur ka hirgelisay madraso loogu magacdaray axmed ibnu xambal taasoo si toosa u hostegi doonta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool goobta xafladda waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha madrasada cusub ee deegaanka dudumaale maydhii magaca wahaye iskoolkan hatala furow magaajeniisin dhiigasin axmed ibnu xambal ya maamulaa jeete marka maamulahaas lee walyarku dadaare waqtigaba isku gaaban siisin dareemahaytan waxbarashada guud ahaan lankasuu si anfaxaas waxbarashadana sideeba lamba maylay ka hirintaa maalinka kiisha iyoonay suusan dadaal si maalinkan dadaal ardaygan dadaal iyo ka hirinta marka waxbarashada oo laha mari jiilkan hadda dareere isku waxbarasha mahayn dadkii hor waxbarasho mahay qaadeena unesco unicef hooseedas laakiin tan hata dareerasa unesco iyo unicef muqarar hooseedow ma eh marka siisan ogdiin waxbarashadii hore qoraalka lay lisugu baradahay dan kale wiimay kule xisaabyana xisaablayo iska kooyesalay waagii hor waxyaalaha la baraday may kamid haytay taariikh oo kale taariikhdii geekii la barada iyo taariikhda hata oo muqararka muslimiinta yaaba isku jihan hayna leana muslimiinta ma aragtay muqarar shoomi ahaa alkitaab wasunna iyo ka tiirsanye kii horena may hayay ma aragtay ilbaxnimadii hore beersiya iyo roma iyo arjagafina iyo ma aragtay adduunyada kale likiin ku sheegoyay buuqaaq uma bandhamaadan yanan is akhriyi jari kulay tiyadahay tatam iyo lajartu laakiin waqtaasku ku dhumi inaasku ku dhumi juqraafigii hore sida qaybad leebin shalbahay gaadiidka dhulka gaadiidka cidka gaadiidka badda haan laylkii wareeriyay ma aragtay marka haddii laha kutaba saynis oo kalu saynis yana si lay wareegidahayl maaragtay dhartun oo kale noole ma noole oo kale saynisku wuxuu kale baa saddex qaybood anta lagu bilaaway siina sallin geli jiray maaragtay buugaagda koowaad ilaa maaragtay dhararini marka waxbarashadii hore ku sheekayaya ogda tamaatay ku bedelanta matan alxamdulilah lankitan ilaayaha geysi kaasa maaragtay mahadle alxamdulilah geeka maylikile muqararo madrasada may ka baxaysaana dareemahay soomaaliya horta ka baxee لابد واي أنيبا صوماليين اللغة العربية تربية الإسلامية أما فقه حديث توحيد علوم جغرافي أنتن كل ويلة دكه مع الإنجليش لابد إن أوجات لغة لانك قالك هذا لو أقص بندم أنا سرتيزيو حقرتي ولو سشرقول كساكي ويد بكو قدر أمس warkaas kugu gaabiya hay ka mudiir ahaan mudiir weli ee walyar ku hadale lanka mudiirka iskoolka maamula walowse maamulow mayle iskoolkaas guud ahaan mas-uuliyadda horta lanka oo mudiirka iyo saaranta ha ahaato ma aragta inay ardayda iyo macalimiinta ama dadka nadaafadda fasalada haagaw ha ku mariye macalimiinta beriyada ku kuwayaan ilaan sacadii lanka talagalay macalimiinta ha roodeen si ku mariye maamuluu maanaha mas-uuliyatu kulliya saaran fakadalika may kala saarana ma arday xuduuru talaamiid ardayda weli kooy weli moqon isi kontaroore macalimiinta waqtigiisa ontiha ku galeen inay kal usi kontoroore heesaaska la gaadow usi kontoroore heesaaska mayleewal erow schedule ama juduul jadwal lambasiin gorodoob jadwala derbigil ka dhejiye toddobaadkii shambir leybu sabti lagu bilaawe arbaaki akii heesooyinka walka hore macalin kaste heesadii usileeye jadwalkaa ku fiirsade awaba jadwalkaas habaalkaada fasaalka gala lanka mudiirka mayle hanage macalinkuwa magondaba hafiiska sow jadwalkaa fiirsoy leeye macalinka baa jadwalkaa fiirsade xiisadii sileeye fasalkii sileeye meelaha kula sooday madamadaas kadib fasalka gale waqti shaynu isku gaa fardi shan dagi oo kale ka jare afardi shan dagi oo ardaygan asharnu ku sii walnu ku faansi way lanka maamulaa mooda leey maana gaba gabal isku roogow ma waqti la xisaabtama macalin lamaadaha gale afardi shan dagi ardaygan wal ku faansi way hadhow imtixaanaadka bal ka fahmi ma wal mootiye وكذلك وحيالا لك شل ورمرو مي بكم مدى الإملاء أم يري سلن قرده إملاء كان سوق على الأرض كان هو قرال كبوس برد ولا مدى معلن كفرد هذا معلن كان إملاء كان فضد معنا وقت كان هنك قاب هذا كوران كويرة أرض كان فرفودين يلا كدرهم وحيالا ما أرض لك دل قال يلا كمدير كان ما يبوا أرض هذا يونيفورم شو تركيا لك هو يسيقو كنترولة وكذلك النظافة ما يبوا سوله ما أرض لك معمولها له أرض هذا ما أرض إنه نظافة يو إنه سئلالي فكذلك والدين يو لانك مديرك اني لهادان علاقه xiriir in lahaadana isku wargabaan macnaha mudiirnimada markan maalan ma arday muqararada xafiiska oo kale isku yaalan macalimiinta madan mayl ku fadayhin casharki bar oo kale libiya uu ka diyaariyay muqararo ma aragtay xafiiska la isku dhike erayada qariibe walan isku kooye ama qaamuus ba leere ama qof kale ba la warsado kor guud ahaan qariibaadkan waa biyar aadu koran hato koowaad ilaa iyo intaas lay boobeeyin mudiirka madan intaas iyo intii lamada iyo xuulisata waqtigaas kugu gaaban wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay malaaq sheekh derow malaaqa beesha laysaan iyo malaaq cabdulaahi dheere malaaqa beesha luwaay waan iftitaa'a oo haddijiiday shariicatu islaamley leymak ibtidije ikhtitaamsha iftitaaxaje ey geeka waabnen bilaaw walaayada meelba roogda hortuba madrasa badanga ku jarti sida tiyeelow iwal higaas ku jar inta dhinaawusay inta buurdhoonlusay garas weynasay walijijari ini jadwalka hore bilahageysiyey ka dareeri suurgalo haan bilaawka ay ibtidigaa geeka dudumaala ininka horeey suurgalo sidaati geekalina iska sheegohay jadwal oo islaami lay ka dhisan diinul islaamka ina addiina cinda allahi alislaam wala kaleba diin lalaale ew wali mansuuqe la nasakhi mise diin lalaale e naasikhada haleemtunga teegin marka ilaa yowma alqiyaama diin kale ma jara diinkii la jadwalka dhisan geeka wilaayada ninshaantii wilaayada waalije sara waalije hoosey ilaa gobol i degmo i tuulo kullijo ilaahay anka maadiyaana uma wilaayada guuda anka maadiyaan si khaasay si cameba maya jara jartay madhoro iskool walle eraw tilyaaniya deegaanadu isu maamulaay gumaysadaaye ka bilaaway masaaridana lugatulcarabi dadka muslimiin inayno qur-aanka akhriyaanha ka kor degena masaaridana mucalimiinha kulukooyan gaalada tilyaani mucalim masar e in mucalim oo tilyaani ee walka dhikaay meelmeeli walaka dhiki mar dambe madarase kale iskool leeraw siyaad barti ololaha oo toddobaatan i shanti la bilaaway ahayti toddobaatan i shanta maylayla ka bilaaway unuga kasheeng idunga liseede unuga sheeng gobka landire malaaga landire unuga sheeng hoog eh yala kasheenay owlaadili sheeni kafaayiden neemadan way ahaa musku kooyna laakiin sababa laqan lahaay haddii oone haada fadi halaqooyinka haada fadeen ama haddii taajulwaqaarka haada fadi haddii iskuulaadka may aha nidaamiga hata la sheego hayo hata unuban fadhiino hafladii aan fadhiin haddii haada fadeen baagii walaayada islaamiga bokola kubay ahaayeen may beele may waa hata liin fadhiyo martada liin eyi may waahayeen insha allah waa markii oonay may waahaa dardargeliyowshe insha allah baagii walaayadii gaadowshe waa sabon hayoona ya sabka lahayti yoonan taasa may insha allah waajibsho i doorkii kalahayan ahayti jazakum allahu khayran allana may kalen mahanagaanayno gabadii walaayada islaamiga boqool jazakum allahu khayran allana yoon marhaban hadhowaad allana marlamaad imarsedahaad walaleyin aan kooyteen banu aadan leyli ewalayda duleela insha allahu la araga oo eebtana insha allahu hal nin garyo lana jazakum allahu khayran may kale mahadlamaad ame waa mahadsedahaad laa beela macnaa haddii nagad fadi ulmawdiintiye haddii nagad fadi may waahaa odayaalsha walgorodye haddii nagada faday ganaastadii haddii nagada faday dhallinyartii shabaabkii haddii aada fadan dhammaan jazaakum allahu khayran aslana isgarab gobsaga may waahaa madnamada iyo may waahaa guulin inta likadeeri macnaa haddii oonay liingmadaysanaaada fane keedii raarahaga iyoonay keedii roonaagahay liingmadaysanaaada fan macnaha nicmadan maniin suurta gala fan macnaha nicmada ilaahi tabaaraka wataala uu sataninka neemay lankasta ha suusanaada macnaha جزاكم الله خيرا مرحبا لنا إن شاء الله إيد أنك فراسنا بقول كي بس قالون أران أنون باهنا إني ديغان كان باهنا يتيو قول بدن هو يتيو سبب تاس دات كي لها يمي واها لانكست مي واها مئلو وان معنا مهدية إيونا مي واها إن شاء الله جزاكم الله خيرا كلبدا انت ساكا قابية هذا ما أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugudambeenna waxaa xafladda ka hadlay islamarkaana furay madrasada sheekh cuثmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال تعالى وقل رب زدني علما ما يبقى مهد بالله دمات الله هاينا أن مهد نغاني الله سبحانه وتعالى wanaagan faraha badan leh ee geedka ilaahay subxaanahu wa tacaalana sii yaan ka mahadnagaana intaas kadib kole insha allahu tacaala dad badanoo iidan qiimo badan ya hadleen kelimaad qiimo badan wal hajeedi may baan fadhine deegaankun dudumaale oo ka tirsan degmada xudur iskool amba madaraso la'raw axmed ibnu xambal lanka magadari furitaanshe iyo aan fadhina sanadkan insha allahu tacaala sanad dugsiyeedka oo kun afar boqol afartan iyo lix iskoolka inka horreeyon iyo nasiiban waaldadan in la kufuru meelo ilaa shan iskool oo kale iyo hadda sanadkan furunta la fade insha allahu tacaala sanadkanma isla biluun hadda ka jaran iyo furunta la fade oo ardaydii iyo walaajiyo diyaare iyo macalimiinta iyo iskuulaad iyo kuliba marka shantaas ma dariso oo sanadkan sanad dugsiyeedkan la qobsadan la fado iskuulaad kale hore un furnaay oo siyeed iskool e iyo wilaayad hordhaanka furnayti degmada tijeeglo oo afar e degmada rabdhuur oo hal e degmada hudur oo halhaay gariswiin e degmada weejid oo lama e waa buurhunli ee lansaar siyadkaas hore in shaqeeya jiraan shanga hadda hadda ka darsamahayd sanadkun haddii aana ku hormaro dhanka manhajka un manhajka kigaana maybu ahaa oo ka saabsan manhajka waxbarashada ee tarbiya wa tacliim maktabkaas diyaari ee haragga shabaal mujaahidiin mayba masdar an ahaa amba marjic an ahaa alkitaab wa sunna ya marjici shay-e meeluusa ka tiirsinya ha ku qalan daaradaw alkitaab wa sunna waa taas marka mayu ahaa walowna gashal bedelagnu yoona marjic jomayu cilmaaniyad iyo dimuqraadiyad iyo walunongordan ya marjican eh kitaab ilaahay shugulmaka lah sidaysan ogsantiin walbarashada geeka ku jarto meelaha wilaayaadka ku baxsan sida muqdisho ama baydhabo mise huduroo taneed labaatan kilomitr oo landhamaynin jarta walbarashada ku jarto waa walbarasho marka may wahaa gaalada galanta kahayto muqararsho iyo manhajyona dhammaan waagii hore may la raayahda burburkii may laiskugu weeldhada jaray ogda kuwa sacuudi arabiya muqararka oo isku dhikadaay iskuulaadka laakiin hadda nimankun dowladda laga sheego ridid eh mayba suubiyan walaagi dhanka ka ilzaamiyeen ayi iskool ma jara ilaa muqararkaas oo yunesko ha diyaariday gaalnimada kugotomow iyo lahan diyaari laka khasabay maanaa walka ijbaari walkal mal dhika kor muqararka laada dhikada korta maleh kan sauudiga bataa ma dhaagna laakiin siiba siyaa manaa yahayan calumuum arday iyo hasaarahayaan aragdan kolley arday diin an lahayn oo naba maxamed sal alla alay slam aflagaadeew caayow oo usoo maqli muuqala ku duubow ardaydu hasaaraynha ku mudata oo may axaadiista saas waay oo faalsiga ejaabka lagala soo baxo wakadaa guraayan dheegasan may la arhay aflagaaduu maanaa oo nabiyullaahi moxamed sal alla lay slam al aflagaadeew axaadiistii walmo ku jarta la leeyey aragdan wasiirka waxbarashada goodax barrankii la guraayan ma lehay may lahay axaadiis iyo walaal arra walmo ku jaraan mana yadoo maqli muuqale tala duubow yaa may leey axaadiis iyo walaawun la sheego walmo ku jaraan may waale lan oo reer galbeed jaamacad ha ku bahay jaamacad maraykanka ku bahay macluumo diyaariyaay wala qoraay fiiri walaa marka axaadiis laga sheego oo rasuulka erya hadalladiisu la araw markii usu diiwaan geliyay usu qori nabaga may waa walaas wal usku dow karo maabahayn mana walaa usu doogaba badan mana walaas dhong nabaga mukdow karo wallanka kudow karo maabceb mana waa wasiir waxbarasho oo marka dowladda federaalka laga sheego mana oo shaydhaan oo dowladda ridida walaasa galanta kahayaan lansaas leh waa mana wasiirin si walbarasho dhan si hooseedas iyo halkaas marka meel la raha inta laku diraayo meelo kale laku diraayo walbarashadii nuga indarsadee la gurhayo markuu may laha barahay kii iyo aawshu haayo mas-uulkiinka sarreeya bookaasay oo nabiyulaahi moxamed aayahay axaadiistii inkirohay may may ha baradoon ilaahay siinka dhaariye gaalnimo lanhayn wala baray maya ciyaalkana may wahaa maalinsho iyo ta'siirka waa la dhadaa wal al wali maalinka ey iyo ey ya nagadaayaan saasa nagadaayaan marka arrimahaas waa arrimo halas eh dadka muslimiinta in isku ilaaliyan ogaadanna lambaahanyi waay ardayda hasaarahaayaan nimankaasanka dalagaleen may kumid ah sharaa islaama laska maamulo jaamicigu barofesor yaa laga leeyay may kaley sauudiya intaasoo sin harooga jaryaana kun afar boqol intaasoo sin iyo may la rahay shareeca ka dhagmaayan walyo ku dhaafeegna mal aragaw faa'iide e saas dartiya soomaaliya hadduunana mambahaniini kii koonfur galbeed oo lanhaay baarlamaanshe dheegasen mana dadka marka hasaaro haaya muqararkaas lanka talagalay soomaalida mana insha alla kuduubsada haayo unuga walbarasho marka handirsoy laleeyo hobloo idisan dirsaday hamaraanka dirsaday unugo inta alluugo idi in roogo iskoola indhikaday jaamadaha indhikaday wallaahi uma wallaahi wal gaalniman hayn mala barahay aqoon yahaniinta la sheego hadda meelaha ku baxeen ya aqoon yahaniinta la sheego daraad oo dheerayn iyo may fiirsadaay lan laaro professor abduhab oo meeloon keeji meel roogmo jimeelo la koreysado ma jaro yaa la waraysadaay may la ku waraysadaay badda soomaaliya oo marka mana la siiyey zeylac oo la siiyey nimanka etoobiyaanka aqoon-yahan yaa la leey mana falanqeeye siyaasadeed yaa la guraay wala waraysadaay may lahaayahe etoobiya meelahooba degda dhibaatooyinka ku dhaladaas may kumid ah markaasaa ma sheegay ogdaa inoo xadiidka rasuulka sal alay wasalam oo kacbada weerara doonaan dumiyi doonaan nimanku habashada la araw etoobiyaanka mayne meeliya markuun ha ku gali mana dooga saas baan maqli jiray anu hadda mama aqaano ma xadiis baa ma ogi ma aan hadda ma garanayo kuma ficni xadiidka kolay lanki argi maqli muuqaal yaadaad internetka la geli ya wal hale maanaa ila al'aana duubant may lilay waa aqoon-yahan jiil saase iyo hasaaraan iyo markan ka tala galeen dheegaseen lanka laraayo faroolo dadka maanaha saarahay wada yuunaaska maanaa muqarar shaakubey jaamacadoo jaakubeen far wal may lahay madaxweyne hor haye oo puntland walaan leenleengani mashquuleen waa mashal gorda may lahay ani kitaabkayga xaggan iska soo dhigay ninkii siyaasad u baahan kitaabka xagga xaggasaa iska soo dhigo kitaab qur-aankayga dhikoy askutuur koosanyaro laaro may lahay oo gudoomiyaha gobolka may lahay mudug may lahay masaajido aadasho dhan bay dhibab masaajid may maanta ninkaga gayladaan aadan dhan ma ogoli waa eelaam iyo horsurnyo maqli muuqaale yala ku duubahay xadis wala haraj horta ardayda yo hasaarahayaan hadafka yo leeyin may ardayda yo hasaaraan fadayaan haanasu iyo wal kumid wallahi billahi ma la iska dhaariyo ki guri ay dheegasay maana madaxweyne niman sheegada wallahi billahi tallahi dhaar maaha anaga dhaartana dastuurkay ku qoran tahay walaagaasa horta lanka talagali walbarashada gaalada yunesko hogaamiye hayto hogaankan hayta gaaladan maraykanka iyo qaramada midoob iyo jinnigaas galanta ka hayaan oo dulliga ah waladad laha baraw intaasu ogaaw qiyaama waalidka haddii adata unugika ilaahay adii ka warsada kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raaciyati baryay unugu mayha bartii adii laku warsada su-aal aad laku warsadaa may ballana dadka muslimiinta haddana dheegahay iyo haan idaacado ka dheegi doonaanba barnaamijka usugaa ilaahay halan ku obsadoy baahi manqabna alxamdulilah kuma aragni walbarasho gaala galanta ka hayto maamulaas ku kaaftoonani alxamdulilah ardayga un hasaarna fadaana ma ii yo ardayga hasaaraay makii sheegna tusaalooyinji ardayga un hasaaraan arday qiyamshay iyo suluukiyaadjay iyo akhlaaqdis dhanba ku qaado shareecada islaamka siirada rasuulka sal alay wasalam dhaqankii salafu saalix saxaabatu rasuulillahi sal allahu alay wasalam a'immadii islaamkii marta may wahaa dhaqan shay dhaqankaas eyi iyo fadaan maanaa dhinac walba nololis dhanka beesgalaysan shareecada islaamka wali kale oo wasiile ah oo adduunyada maanaa insha allah kumaarmaan sida sayniska juqraafiga xisaabaadka iyo luqooyinka haddii carabi nagat haddii ingiriis nagat haddii marka luuqada haddii carabiga waabiya waajibu in la barada maanaa haan kalena may waa wasaa'ilu yoon marka insha allahu tacaala yoon walka baradee hal shayn ogaada nimanku hadda qaramada midoob waa kadaa il gurow sidiyoba mayla raay ya daraada markoo meelo ka hisaabyaanay odaygo marka mayla raay toddobaati dhowr sani jeer raay may hayd si qaramada midoob isku da'wa qaramada midoob nimanka la raaw kun sagaal boqol afartan shantii hal asaas afartan shantiin hadda may la guroogahaan toddobaatin iyo dhowr sani la guroog saas ma toddobaati sagaal sani meelo la guroogaan male toddobaati sagaal dad jeer aan tumun manaa roogaan marka adduunyadu in laantiyo bansoodaane walba la maamulo kornee dadka in iska filnayne muslimiinta mana maamulkii on hoos eedayan yoo kuweelayan mana saas mee adduunyadu yo koor ayaa maamul jari unu maamul jarni haka bilaw nabiyllaahi moxamed sal allahu alay wasalam ilaa dowla cuthmaaniya laa ku deereeyey hadda boqol iyo walyara la kuroogi boqol iyo lama sina boqol iyo siddeed sina taqriiban yaa hadda dowladdaas dhiidi oo dowladda islaamka dhiidi inta ka horreyta ayaa maamul jari wadanka yaa dhinac walba walbarasho haddii ata unin ninka koo jiri muslimiinta galanta kaa jira saadaatul caalam ahaadi jarni walayo aad sheegayaan ilbaxnimada sheegayaan wal unu noo dhacan leeyo marka insha allahu tacaala un ogaanaan jazaakum allahu khayran walbarasho geeka dhinac walba haddii maana iskoolaadka ata haddii ata yaalma eragaas hadda buurdhon la iimayloonta jeegla uya inta badan may la raayi iskuulaad yo haroy mayba aragaas iyaalka inta ku bahaayaan oo muqararkeenna qaadayaan marki meelo seedaan iyaalka meeliyoonka seedayaan aamu mana may waaliyo may laylanka gorahay war af soomaaliya lanka gore arabigii dhan waa lakula dagaalmi markun walba mahay unugun unu sheekh abu xadiidkan waa kor ku hufdiya dareeriye aayadun qur-aankan iyo fasir jawada kan markun inta fadhi sumun bukumun umyun waay intaasoo sin walaa bardaay diin ha jawaaban sheegday tartirnyin ebiru marka insha allahu taala walaalayaal warkana dheeraday walaaanka dheeraydana may waa dadka ghazul fikriya galli war gaalo waloodee walba ma jaran walha ku shaltabi waalidiinta way ballana ku faa'iidaysada ciyaalkiin walbarashadiyo iyo tarbiyadiyo ku warqabo may ballana insha allahu taala kelimada ka dheeraday dagaala socda geeka dagaalkaas sugahay socda habad sileedia ma ah dagaalka kan inka culus inka doran inka doran kan majaalku walbarashada hooba iyaal gaalee laakiin saarka horan baryayo baadan dagaalamo koo fadaan ma yo baadan in aad dhammayto la dagaalanta amba maanaa tawxiid aad anban dhigto hadda kadib dibaan islaamida yanagadaas marka insha allahu tacaala majaalkaasu sugahay yeedo ihtimaam la saaraw حركة شباب المجاهدين قارها مكتب التربية والتعليم ما يبقى تلقى مقرر دميسترن من جميع الجوانب إن مرك معنا إن شاء الله كهرجليو منهج كاس لدجيو أو دكس هوسة لحها سرة جامعة هذا الكجار أو جب جب كده إن شاء الله تعالى الحمد لله إلهي وأنا كما حسن مرك ما إن شاء الله تعالى مقرر كاوسوها أيكو فايدة شيء هرين وهم برنكي وجين دتك أرجع ملاقيد نقبض كل كور كمان ويبلنا إن شاء الله تعالى ملاقيد جزاكم الله خيرا إلهي سين بركاي رنتي دوركين إكالنتين ما يوا تولد لالي صدقور ما ما يوا أمدون جيل كهذا بها إن جهل يقول كل دجال iftiinka iyo nuurka lansaara kaalintiin ha qaadateen insha allahu tabaaraka wa tacaala gaar ahaan beelaha duunul roogna reer luwaay oo ugaas iyo horey iyo culamaaudiinjo iyo ganacsatadii iyo dhammaanba way basiilana jazaakum allahu khayra jazaa meelinku wada mayna siin sheegana insha allahu taala waalidiinta ka bashaaraysadayana iskoolkun shan shan doolar iyo hal hal doolar iyo sheena maysin araw wilaayada ka faalagaadi macalimiinta mashaarjo hadda macalimiinta mudiirku waa kolama maalin intaroogda maadaama had ibtidaaya to furitaangata hoobalan baa hadoo ardaydii sii badato fasallo kale ha siyaadana macalimiinta diyaaru labaatan maalin hooban baa hatan beesadii malsin warsadow jazaakum allahu khayra jazaa intaasa kelmada ka kooban wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiise leh aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu